بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة مسألة أفراد بعد واو المعية مسألة وحي أفر كتهي مسائشة لقرنيو أن وجوبا لو قرنيو مدى كواد وحي أهيد بعد حتى إن أن مضمرة أهل القريو مدى لبعض وبعد أو مسألة سدحات وبعد فاء السببية مسألة أفراد وبعد واو المعية anta waa la idmaarinayaa wujuuban waa goorma wuxuu yidhi idaa kaanad masbuuqatan bimaa qadamnaa dikraa haddii lagala hormaro wixii aan hormarinay sheegidooda wixii aan hormarinay sheegidooda wuxuu ka wadaa wixii la sheegay oo loo shardiyey in lagala hormaro faau sababiya faau sababiya waxaa shardi ahayd in lagala hormaro binafyin maxdin aw alabin bilficli labadaas mid ka mid ah shardi ah soo maa in nafyi maxdiya lagala hormaro ama ficil wax lagu dalbayo in lagala hormaro intii loo shardinayay faau sababiya ayaa waawlmaciyana loo shardinaya idaa kaanat masbuuqatan haddii ay tahay waawlmaciyaha mid lagala hormaray bimaa qadamnaa wixii aan hormarinay dikrahu sheegidiisa bacda waawilmaciya ama waxaan dhihi lahaa qabla waawilmaciya waawilmaciyaha hortii in la helo arrimihii loo shardinayay faa-u sababiyaha horteeda in la helo shan ka mid a carabtii baa laga maqlay bacda yani waawilmaciyaha gadaasheeda markii aan la qarinayo wujuuban arrimihii faa-u sababiyaha in lagala hormaro shardiga u ahayd shan ka mid ah carabtaa laga maqlay qabla waawmaciya in la qarinayo saddex ka midana waa qiyaas sideed waayo guud ahaan sideed waxay ka bilaabmaysaa adda haddaad faa-u sababiyaha u noqotaan annafyu iyo almru soo laba maaha annahyi waa saddex altaxdiid afar altamanii waa shan altaraji waa lix alistifhaam waa toddoba soo maaha alcard waa sideed meeshuu yidhi adducaa ta'aduban waa ducada ayada ducadu waa ta'aduban maca allah wailaa waxay hoosgelaysaa amarkay hoosgelaysaa waxaa duca loo leeyahay waa ta'aduban maca allah maadaama ilaahay wax laga dalbayaan la dhihi karin waa amar wailaa sida asalka amarkay hoosgelaysaa qismi gooni u taagan ma aha soomaanan soo marin laamu ducaa iyo laamul amri iyo laa annaahiya iyo laa adducaa'iya iyo waxa ducaa'iya mar walba loo leeyaha waa maxay waa ta'aduban waay aadaab ahaan waay waa ilaa amarkay hoosgelaysa marka waa sideed sideedaasi waa sideedda loo shardiyo in mid ka mida faa-u sababiya uu ka horeeyo markii an la qarinayo bacda faa'i sababiya soo saa maahayn shardigii sideedan shan ka mid ah qabla waawi lmaciya inay dhacaan oo waawal maciyada lagala hormaro carabtaa laga maqlay shan ka mid ah shanta laga maqlay waxa weeye annafyu walmru walnahyi waltamanii intaa meeqa waay annafyu walnahyi annafyu walamru walnahyi waltamanii waa afar midda shanaadna waa alistifhaam shantaasi carabtaa laga maqla waa masmuuca waaye shantan meeqaa ka soo hartay sideedii saddexaa soo hartay saddexda soo hartanna waxaa la yidhi waa qiyaasan cala alkhamsa shantaa looga qiyaasanaya sidaasaa waxaa loogu shardinayaa waawulmaciyaha inay ka horayso sideedii guud ahaan mid ka mid ah shiiquna halkan kuma kala qaadinoo muusan dhihin shan iyo side yani shan iyo saddex midna uma kala qaadine wuxuu ku yidhi idaa kaanat masbuuqatan bimaa qadamnaa dikraa haddii waawalmaciyaha lagala hormaro wixii aan soo hormarinay sheegidooda wuxuu soo hormariyay inuu sheego sideeday ahaayeen markii duca lagu darana sagaalay ku noqonaysa intaasuu soo hormariyay sheegidooda waa intii iswadata marka laakiin fii bacdi kutubi wuxuu ku caddeeyey in shanna masmuuco tahay saddexna ay qiyaas tahay kitaabkan sharxu shuduuri dahabku ku sheegay wuxuu yidhi shanna waa masmuuca saddexna wuxuu yidhaahday waa qiyaasan cala alkhamsa shantaa looga qiyaasanaya masaladaasi layskuma waafaqsanaa laakiin sida nuxaadda u badan yihiin waa nuxaadda qaar aa diidan oo waxay leeyihiin lagama maqal carabta waxa aad sheegaysaan abuxayaan oo kale wuxuu yidhaahday ma xifdin buu yidhi aniga in waawlmaciya taxdiid iyo cardi iyo duca iyo wax lamida ay ka horeeyaan aniga wuxuu yidhahda ma xifdinin laakiin sida aan hadda sheegnaba shanaa la maqlay carabta laga maqlay saddexda kalena waa min baabi lqiyaas waa looga qiyaastay calaa kulli xaal waawlmaciyaha waxaa loo shardinayaa wixii loo shardinayay faa sababiya wixii loo shardinayay wuxuu yidhi bacda waawi lmaciyati ida kaanat masbuuqatan ee yudmaru waxaa la idmaarinayaa an bacda waawi lmaciya waaw lmaciyaha gadaasheeda ayaa antii la idmaarinayaa idaa kaanat haddii ay tahay waawlmaciyahaasi masbuuqatan mid lagala hormaray bimaa qadamnaa dikrahu wixii aan soo hormarinay sheegidooda mihaalu dalika arrintan miaalkeeda tusaalaheedu waxa weye qowluhu tacaala walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin aniga dabcadda ama nuskhada aan haysto bimaa qadamnaa dikruhu saasay u shaqashay oo way godaysaa sawaab miya mise khaa waay khaa madbaciya waay bimaa qadamnaa dikruhu sax ma ah dikrahu waay ilaa waxa wax hormariyay shiiqa waay asaa wax hormariy waxaan soo hormarinay sheegidii marka dikrigu hadda waa mafcuulkii waay bimaa qadamnaa dikrahu sidaa darteed qofka lama rabo inuu dabcadaha ictimaado eh waxaa la rabaa inuu aqoontiisa ictimaado maxaa yeele dabcaduhu waa qaldami karaan si qaldanay wax u shaqlayaan haddaad mar walba dabcadaha aada asiir u noqotood u qafaalanaato wax badanaa qaldamaysaa marka in wixii aad soo barata ee masaa'il naxwaahi kusoo mara waxaa la rabaa inaad wax ku saxdo oo aad iskaga feedeedo dabcaduhu waxyaaba badanay qaldaan bimaa qadamnaa dikrahu wixii aan soo hormarinay wuu yidhi sheegidooda mihaalu dalika arrinta tusaalaheed waxa weeye qowluhu tacaala walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum waxaad u malayseen inaad jannada gelaysaan walamaa yaclam illaahu ayadoon alla subxaanahu watacaala uusan muujin aladiina jaahaduu minkum kuwa jihaadayay adinka idinka mida wayaclama allana uusan muujin alsaabiriina kuwa sabraya inaad jannada gelaysaan miyaad u malayseen ayadoon ilaahay subxaana watacaala uusan muujin kuwa jihaadaya oo adinka idinka mida iyo kuwa sabraya asoon alla uu muujin subxaana watacaala hadda shaahidku waa yaclama waa waawda ku jirta waa waaw almaciya waawlmaciya markii la leeyahay waa maciyat lficli labada ficil ayay maciye ahaan iskugu xiraysaa way ka duwan tahay waawlmaciyadii almafcuulu macahu la socotay taasi waxay ahayd maciyatu ismin tanna waa maciyatu ficlin way kala duwan yihiin aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ma waxaad u malayseen inaad jannada gelaysaan ayadoo la idin imtixaamin waayo khulaasadeeda waa sidaas imtixaanka waxaa ka mid ah jihaadkii ilaahay sharciyayey subxaana wa tacaala ee mashruuc ahaa ka qaybgalkiisa imtixaanka waxaa ka mid ah sabarka iyo dulqaad in la muujiyo allah subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyay ma waxaad u malayseen inaad jannada gelaysaan ayadoon ilaahay uusan muujin ayadoon alla ogaanin lama dhaho qalad waayo inaad tidhaa ayadoon ilaahay ogaan ilaahay wuxuusan ogeyn ma jirto walidaalika ibn cabaas radi allaahu canhu walamaa yaclam illaahu wuxuu ku fasiray walamaa yudhir illaah ayaduusan alla uusan soo muujin banaanka uusan soo dhigin wailaa ilaahay wax walba waa ogyahay subxaana wa tacaala min qablu wamin bacd wayaclama asaabiriina wa an yaclama meeshaa an baa ku jirta antaasi waa la qariyay wujuuban miya mise waa jawaazan waa wujuuban maxaa ka horeeya hadda waawalmaciyaha nafyi baa lagala hormaray lamaasoo nafyi tusin mayso waa naafiye waay nafyi baa lagala hormaray yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin yaa laytanaa nuraddu maa nala celiyo waxaan jeclaan lahayn in nala celiyo walaa nukadiba oo markaas aanan beenin biaayaati rabbina rabbigeenna aayaadkiisa wanakuuna waxaana ka mid noqonaynaa min almu'miniina dadka mu'miniinta ah haddii nala celiyo adduunya noola celiyo waxaan ka mid noqonaynaa aayaadka ilaahay beeni mayno waxaana ka mid noqonaynaa dadka mu'miniinta ah tamani baa ka horeeya yaa laytanaa waxaan jeclaan lahayn oon tamaninaynaa oon rajaynaynaa nuraddu in nala celiyo intee loo celinaya yani adduunyo in loola celiy- loo celiyay tamaninayaan waa yowma alqiyaama markay arkaan waxa ay la kulmayaan oo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala ayay waxay ku calaacalayaan ha nala celiyo walaa nukadiba waa la- waa waa la nasbiyey soo ma jeedi waa bian mudmara bacda waawi lmaciya waxaa hadda ka horeeyana waa maxay waa tamani wanakuunana waxay ku cadfan tahay walaa nukadiba ayay ku cadfan tahay nukadibadaasay ku cadfan tahay walmactuufu cala almansuubi mansuub weeye waaya wuxuu yidhahday fi qiraa'ati xamzata wabni caamirin wa xafsin saddexduba sidaas bay akhriyeen qiraa'o kaloo waxaa jirta dhahaysa yaa laytanaa nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina qiraa'adaas annaga shaahid nooguma jiro midka aan rabno qiraa'adaas miya walaa nukadibu dhahaysa ma aha waxaa la rabaa oo shaahid noo ah waa qiraa'ada saddexdan qiraa'e uu sheikhu sheegay qiraa'atu xamza wa bni caamir wa xafsin qiraa'aadkaasaa shaahid noo ah shaahidka noogu suganna waxa waay in walaa nukadiba ficilkaa la nasbiyo wuxuuna ku nasbisan yahay bian mudmara bacda waawi lmaciya waawilmaciyaha gadaasheeda an lagu qariyay wujuubanna loo asturay ayuu ficilku ku nasbisan yahay waxaana ka horeeya tamani baa ka horeeya waqaala shaaciru shaacirku wuxuu yidhi alam aku jaarakum wayakuuna baynii wa baynakum almawaddatu waliikhaa'u alam aku jaarakum ma waanan deriskiinna ahayn buu yidhi oo wayakuuna markaas ay ahaato baynii aniga dhexdeeda wa baynakum iyo adinka almawaddatu galkaceel yacni jacayl walikhaa'u iyo walaalnimo ay dhexdeenna ahaato ma waanan deriskiinna ahayn oo markaa aniga iyo adinku ay noo dhexayso jacayl iyo walaalnimo alam aku jaarakum wayakuuna baynii wayakuuna ficilka hadda waa mansuub waa bian mudmara bacda waawi lmaciya maxaa ka hormaray hadda waawi lmaciyahan istifhaamaa ka hormaray alam aku alam hamzadu waa lilistifhaam istifhaam baa ka hormaray wa qaala aakhar mid kale wuxuu yidhi laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu laa tanha ha reebin can khuluqin dhaqan iyo akhlaaq ha reebin wata'tiya milahu adigoo la imaanaya mid la mida dhaqankaas aad reebaysa mid la mida adoo la imaanaya ha reebin caarun calayka ceeb bay kugu tahay ceebtaasoo cadiimun weyn idaa facalta haddaad sidaa samayso ceeb weyn ayay kugu tahay haddaad sidaa aad samayso oo ficilka aad ku dhaqaaqdo laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu laa tanha nahyi waaye soo maa laadu waa naahiya ha reebin laa tanha ficilkan waa majzuumun bila annaahiya calaamathu ljasmi waa maxay ya waa xadfu xarfi lcila xarfulcilahaasina waa maxay waa alif Ah, ilan yanha laa tanhaa bay ahayd laa tanha can khuluqin wata'tiya waawdu waabalmaciyo waaye تأتية وفعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية محا كهرمري يا نهي با كهرمري آه هذا وحا كهرمري والنهي أو لا لا سوى لا تنهى عن خلق شاعر كان وحو ديديا dhaqan aad ku sifowday inaad dadka ka reebto oo wuxuu ku leeyahay akhlaaq ha reebin adoo la imaanaya iyadoo kale xumaan ha reebin adoo la imaanaya mid lamida haddaad sidaas samayso ceeb bay kugu tahay inaad dadkana xumaan ka reebto adiguna aada la timaado inay ceeb tahay waa sax waa runtiis waa ceeb laakiin inuu yidhaahdo ha reebin sax ma aha sababtoo ah waxay yidhahdaan culimmadu qofka waxaa ku waajiba munkarka inuu inkiro Munk- munkarka markuu inkirayana shardigiisu kama mid aha inuusan asiga munkarka ku dhicin munkarka haddii aad aragto adigana aad ku sifaysan tahay waxaa kugu waajib laba waajibaa ku saaran inaad ka tagto munkarkaasina waa kugu waajib inaad reebtana waa kugu waajib waajibkii ahaa inaad ka tagto haddaad la imaan weyso makaa dhacayaa waajibkii ahaa inaad inkirto makaa dhacayo laakiin haddana waa kugu ceeb ceebtu mar walba waa jirtaa ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وهذا عقل لهين إنه بيقول عقل الآن إنه إنه كتل ما مدتك النوع عاصم لكن هدنا مع ذلك وحواجبه إنه قلت إنكار المنكر asagoo xumaantii samaynaya inuu xumaantii reebo waa ku waajib hadduu xumaantii reebi waayo xumaantiina uu la imaanayo laba ismiya laba dembi waa munkarku inkiri waayey waa dembi inuu munkarkii la yimidna waa dembi labaad dadku marka inmaala qofka in la yidhaahdo haddii marba aad xumaan adiga samaysay dadka ha ku inkirin oo aamus sax ma ah aamus sax ma ah laakiin waxaa la leeyahay caqli yeelo oo waxaa dadka ka reebaysa naftaada ka reeb وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما دون أيبو يري إنا إذن دم مريو وحان إذن كريبايو إنا حمانت إذن كريبا أنا قال أنا سميو وجدد الإسلام معه على كل حال شاهدك أن النحو وحوى وتأتي مثله أو فعلك أو منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وتقول وحال لها laa taakuli samaka watashraba alabana saasaa leedahay laa taakuli samaka kalluunka ha cunin watashraba alabana adigoo caanahana cabaya hadda waawdu maciyay faa'iidaynaysaa macnaha ha jamcin waa marka waawdaani waxay noo faa'iidaysa waxa la diidan yahay jamcinta inay tahay kalluunka yani ha cunin malayga watashraba labana watashraba labana ay maca shurbika laban ayadoo lala qabo cabitaanka caanaha aad cabayso ha jamcinin bayna akli samaki wa shurbi laban yacni inaad kalluun cunto caanana cabto arrintaasi ha jamcinin oo wuxuu yidhaha xanuunna iyo waxbaa laga qaadaa fatansubu waxaad nasbinaysaa buu yidhi tashraba idaa qasadta haddaad ula jeedo annahya nahyiga haddaad ula jeedo can iljamci baynahumaa nahyiga haddaad ka wado in la reebayo in labadooda la jamciyo nahyiga haddaad ula jeedo jamcinta in la diidan yahay waxaad nasbinaysaa tashraba wa tajzimu waa jasminaysaa ficilka tashraba idaa qasadta nahya haddaad nahyiga ula jeedo can kulli waaxidin minhumaa mid walboo labada ka mida in la reebayo haddaad ula jeedo nahyiga ay laa ta'kuli samaka walaa tashrabi labana saasay noqonaysaa laa ta'kuli samaka watashrab labana ay walaa tashrab labana labadaba waa la diidan yahay macnaha watarfacu ficilka waad ficilka tashrabu waad rafcinaysaa idaa nahayta can اlwali haddii midka hore aad reebto wa abaxta thaani kan labaadna aad bannayso ay laa ta'kuli samaka kalluunka ha cunin walaka waxaadna leedahay shurbu labani caanaha cabidooda way ku bannaanta caanaha inaa iska cabto wey sheekhu hadda saddexdii waa kuu macneeyey soo ma tusaalahaasna wax badan dhowr maraan soo marnay laa ta'kuli samaka wa tashraba labana waxaa mar walba isbedbedelaya tashrabada waa wa tashraba labana waa nasbisay wa tashrabi labana waa jasmisay ila hoos dhiga hadda waa liltiqaa'i saakinayn waay wa tashrabu labana waad rafcisay idan tashrabu saddexda xaaladoodba way martay xaalad walbana macno goonihay faa'iidaynaysaa xaaladda koowaade laa ta'kuli samaka wa tashraba labana macnaheed waxa waaye laa tajmac baynahumaa ha jamcinin waa ha jamcinin kalluun cunidiisa iyo caano cabidood ay laa tajmac baynahumaa waa macnaha yacni markii ficilka la nasbiyo waa markii ficilka la jasmiyo oo wa tashrabi labana la yidhaahdo labadaba waa lagaa reebe kalluunna cuni maysid caanana cabi maysid inaad jamcisay iyo inaad mid mid u cabto midna lama ogolaa gebi ahaanba labadaba ha isticmaalin waa mid ka mida laguma ogolaa labada waa lagaa reebe macnaha saddexaad ama xaaladda saddexaad ee waa tashrabu ficilka la rafcinayo waxaa lagaa reebay kalluun inaad cunto laakiin maxaa laguu baneeyey caanaha inaad iska cabto waa meeshuu shiiku ku yidhi walaka shurbu laban kalluun ha cunin laakiin caanaha inaa cabto waa iska leeda macnaha way kuu bannaan tahay waa jaa-is waa arrin kuu bannaan inaa cabto saddexda annaga midka shaahidka hadda noogu jira tee waaye shaahidkeenna wa tashraba way waa markuu ficilku mansuub yahay waxaan leenahay ficilkaasi waa mansuub bian mudmara wujuuban bacda waawi lmaciya waawi lmaciyahaasi waxa ka horeeyana waa maxay nahyi baa ka horeeya laa ta'kul nahyigaasaa ka horeeya oo shardigii waa laga helay halkaasi sheikha wuxuu uga baxay mawaadicdii aan la qarinayay wujuubanna loo qarinayay guud ahaanna wuxuu uga baxay nawaasibtii kuwii nasbinayay ficilka mudaaric an masdariya waxaa laga hadlaya an almasdariya ahayd soo ma ahayn ilaa hore unoogu soo sheegay anta kale inay meeshu ka baxayaan kuwa kale antan masdariyada ah ee ficilka mudaaric nasbinaysa ma nasbin kartaa ayadoo maxduufa ah ayadoo xadfan ma nasbin kartaa hadda waxay meelaha aan soo marnoo dhan waa mudmaray ahayd farqigaa udhaxeeya inay tahay mudmara iyo inay tahay maxduufa farqibaa udhaxeeya meelihii aan soo marnay waa la qarinayay ee ma maqnayn lama xadfin way asturnayd meeshay ku qarsoonayd laakiin gebi ahaan lama xadfin suuragal ma tahay in gebi ahaan aan inta la xadfo haddana ficilka mudaaric ay nasbiso culammada naxwada laba qowlay iskugu khilaafeen reer kuufa waxay yidhaahdeen waa suuragal wayna bannaan tahay suuragal waayo waxay yidhahdeen waa arrin bannaan oo waxaa jirta bay yidhaahdeen qiraa'o ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu uu akhriyey fii qowlihi caza wajal waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila laa tacbuduu ila allah taasuu akhri laa tacbuduuna soo ma ahayn qiraa'ada mashhuurka taas waay waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allah aayadda sidaasay ahayd ibnu mascuud wuxuu akhriyey laa tacbuduu ila allah laa tacbuduu nuunti waa la xadfay waxa loo xadfay waxay yidhaahdeen kuufiyiintu waa linasbi waay ficilkan tacbuduu waa nasbisan yahay wuxuuna ku nasbisan yahay an maxduufo ah oo meesha ka maqan antaasi markii lasoo qadaro waxay yidhahdeen waxay noqonaysaa waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila anlaa tacbuduu ila allah an laa tacbuduu ila allah laadaan ayada naafiye waay oo hadda ficilka min xayu licraab wax saameyna kuma lahan naafiye waa laada laadaa naafiyada horteed ayay antu ku jirta bay yidhaahda waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila an laa tacbuduu an baa la xadfay laa tacbuduu ayaa soo harta marka waxay yidhahdeen arrintaasi marka waa arrin bannaan in an la xadfo haddana maca dalika ficilkii ay ku camal fasho culamaa lbasra arrintaasi way diideen way ka biyo diideen waxay yidhahdeen sax ma aha in an ayadoo maxduufo ah ay camal fasho waxay yidhaahdeen suuragal ma aha maxaa yeelay an waxay dhaheen waa xarfu nasbin oo waa min cawaamil اlafcaal afcaasha cawaamisheeda ayay ka mid tahay wacawaamilu lafcaali daciifatun soo marna hadda ka hor warkaasi cawaamilu lafcaal daciifo waay shaygu mar hadduu taag daran yahay oo markuu shaqaynayaba asagoo daciifa uu shaqeeyey haddii meesha laga xadfo awoodu ku shaqeeya ma laha markii horeu camal falayay ayuuba awooddiisu daciif ahayd hadduu meesha ka maqan yahay min baabin awlaa waa maxay inuusan shaqay karin ilaa awalba asagoo jooguu dacfi ku shaqaynayay waxaa sii xoojinaya bay yidhahdeen arrintaasi anna oo mushadadada ah waxay ku camal fashaa asmaa'da soo maahayn anna waa taan lahayn tansibu lisma wa tarfacu alkhabara saasaan kusoo marnay markay mushadada tahay mushadada maxaa laga wadaa markay shidan tahay an waa anna oo la takhfiifiyey waay annadii la adkeeyey mushadadada ahayd ee asmaada ku camal falaysay oo isimkan isimkana nasbinaysay khabarkana rafcinaysay haddii la xadfo ma shaqaysaa soo marna ayadoo shaqaynayso wax maxduufo ah maanaan soo marin ma shaqayso waxay yidhaahdeen reer basra marka tii adkeed ee anna la dhahay ee asalka ahay ee asmaada ku camalfalaysay way shaqayn weysay maca alxadfi min baabin awlaa waa maxay midaan mukhafafada ah yacni midaan an la yidhi ee aan shidhnayn ee afcaasha ku camalfalaysa ee markii afcaasha ku camalfalaysa daciifada ahayd min baabin owlaa waayo ayadoo maxduufa inaysan camalfalin tii xooga badnayd ayaa shaqay weysay maca alxadfi tii daciifada ahayd min baabin owlaa waayo inaysan shaqaynin maca alxadfi sida markaa saxiixa ah waxa weeye an maca alxadfi ma shaqayn karto waa madhabu albasriyiin ayaa saxiixa ayadoo maxduufo ah ma shaqayn karto mana camal fali karto maxaa yeelay ayadoo maxduufo aan ahayn ayay maca dacfi camal falaysa ayadoo dacfi iyo taagdarra ay ku sugan tahay qiraa'ada ay deliishadeen oo ah qiraa'at ibnu mascuudna waa qiraa'a shaada qiraa'o muctamada ma aha qiraa'o la cuskada ma aha waa qiraa'o shaada waa marka qiraa'adaasi qiraa'o ay ictimaadi karaan ma aha sidaasaa looga jawaabay waa inay shaad tahay wax xujaana aysan ku sugnayn waxaa kaloo looga jawaabay aayadda waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila haddii xataa laa tacbuduu la akhriyo oo la sallimaba qiraa'adaasi inay tahay qiraa'o la xujaysan karo waxaa leeyahay laadaani waxaa laga dhigayaa naahiya laadaani nahyi baa laga dhigayaa wayna bannaan tahoo qur-aanka xagga macnaha wax isbedela ku keeni mayso ama wax macno baatila ma keenayso aayadda macnaheeduna wuxuu noqonayaa waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila ay wadkur id akhadnaa miihaaqa bani israa'iila xasuusa nebi maxamedoo waqti aan qaadnay cahdigii iyo ballankii reer bani israa'iil oo maxaan kula ballannay waxaan idhi laa tacbuduu ila allah ha caabudina alla mooye cid kale ha caabudina soo macno saxiixa ma aha laa tacbuduu laadaas markaa maxaan ka dhigaynaa naahiyaan ka dhigaynaa haddaan naahiye ka dhigno ficilkan mudaaric muxuu noqonayaa majzuumun bilaa annaahiya calaamatu ljasmina waa xadfu nuun idan hadda nuuntu waxay u maqan tahay waa liljasmi ee linasbi ma aha sidaasaa looga jawaabaya calaa kulli xaal sida saxiixa waxa way an ayadoo maxduufo ah ma camal falayso ficilka ku camal fali mayso mana ku shaqayso waxaa loo baahan yahay marka beri waa isku imaan doonaa hadduu alla yidhaahdo laakiin meesha hadda aan ku joogno maalin dhoweyd maaqa waa ducaysateenaa laga yaabaa imtixaanaan rabnay intaan la isfasixin ka hor in lagu galo qaybtaan hore laakiin ma dhicin cudurdaaro iyo duruufo jiri awgeed ma dhicin laakiin waxaa la rabaa hadduu alla yidhaahdo markii fasaxa laga soo noqdo bacda ramadaan hadduu ilaahay idmo intii hadda meesha hadda aan ku joogno ilaa jawaasimta kitaabka bilaabkiisa ilaa jawaasimta waa in imtixaan looga soo talagalo imtixaankaasina waa ka adag yahay imtixaanka hadda la geli lahaa sababtoo ah hadda waqti dheer haysatiin cudurdaarna qofna ma laha inuu imtixaankaasi ku dhaco ama natiijooyin hoose uu ka keeno qofna loogu cudurdaari maayo asbaabahana waxaa ka mid ah in waqti la haysto waa in waqtigaasi lagu xisaabtamo oo aan la dayicin kitaabkan aan meel la iskaga tuurine laga faa'iidaysto in maaragtay lasoo muraajaceeyo intii lasoo dhaafay waxaa la rabaa marka sida maaragtay faatixadoo kale loosoo loo soo barto intii lasoo dhaafay oo si fiican loosoo muraajaco lasoo jilciyo imtixaankaasna loogu soo diyaargaroobo xagii caraabeed qawaacidii lasoo maray iyo xag qawaacid intaba insha allahu tacaala waa in lagu soo talagalo waay in la sheegay oo kitaabka ku kitaab ku qoran shiiqu noo sheegay iyo wixii fawaa'idahe ka dheeraada intaba imtixaanka waa ku jiraan matniga kitaabka xataa shardi ma aha maxaa yeele intaa imtixaanku galin waa kooban tahay way yar tahay markii la fiiriyo marka wixii fawaa'ida ama qawaacid ah oo shiiqu uusan sheegin ee lagu daray ama aan sheegnay waa la iska rabaa iyadan xisaabtii ku jiraan mara kusoo talagala birina insha allahu tacaala darsigan su-aale iska weydiin doonaa darsigan biri su-aal iska weydiin doonaa hadduu alla yidhaahdo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin